أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa habeennimo talaada ah taariikhdan waxay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rajab sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faaf reebka wararka وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
barnaamijkeenna qodobada caawa ay idinku maqli doontaan hadduu allaah ka raalli noqdo waxaa ka mid noqon doona geesiyada tawxiidka wilaayada islaamiga ee hiiraan oo maanta casharro adag u dhigay maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka beere yabaal oo martigeliyay dagaallo faraha looga gubtay haddaba khasaaraha dhimashadaee murtadiinta intee ayuu gaarsiisan yahay sidoo kale maxaynu ka ognahay saraakiisha dhimashada iyo dhaawaca ku noqday malxamadii maanta ka dhacday beere yabaal sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxay idinku maqli doontaan
I said to him, I'd love you to take on more because I'm looking at the whole Gaza Strip right now and it's a mess. It's a real mess.
gaal donald trump hogaamiyaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka oo soo bandhigay qorshe guracan oo lagu baabi'inayo magaalada khaza iyo muslimiinta walaalaheen reer falastiin oo ugu jawaabay dib u noqosho weyn oo xaafadohoodii ay dib ugu soo laabteen waxaynu idiin soo gudbin doonnaa insha allah warbixin si qoto dheer ah ooga hadli doonta arrinkaas sidoo kale barnaamijkeenna waxaannu idinkugu soo gudbin doonnaa kooxaha mucaaradka ee taabacsan dowladda ruwanda oo la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn dalka goongada dimuqraadiga ah sidoo kale barnaamijkeenna caawa waxayd ku maqli doontaan dhulkaad u dhaaranaysaan dadaad degan waxaad degan xawaalle marka afar loo dhigo saddex qaybood baad degan dhulkaad u dhaaranaysaan amaad wax ku soo hogaamiseen ka dega haddaad ka degi weysina waa layska kiin dhicinayaa anoona qiimaha amraya aniga weligay nin dil kuma qalqaalin ninna dacwo kuma qalqaalin amaa laakiin hadda waxaan ogaaday oo ii soo baxday inaad iska dhicin tihiin odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee wilaayada islaamiga ee hiiraan oo dagaal ugu baaqay murtadiinta iyo kulan ka dhacay deegaanka booco oo farriimo loogu diray madaxda murtadiinta ee ka soo jeeda beeshaas waxaad maqli doontaan naqiibka guud ee beesha xawaadle oo garbihiisa ay fadhiyaan odayaasha nabadoonnada jufooyinka xawaadle oo kulan ugu soo gabagaboobay deegaanka booco ee wilaayada islaamiga ee hiiraan barnaamijkeenna inta uu soconayo aniga ayaa idiin soo jeedinaya idinlana socodsiinaya walaalaha faysal mahad ismaaciil iyo maahir waa ay igala qayb galayaan wilaayaadka dalka ayaad inaga dhegaysanaysaan halka dhegaystayaasheenna caalamkana ay nagala socdaan barta internetkaynu ku leenahay life streamka ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale iyo mar kale barnaamijkeenna faaf reebka wararka ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا waa hagaag sida hordhaca barnaamijkeennaba aydu ku maqlayseen geesiyaasha tawxiidka ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa maanta casharro adag waxay u dhigeen maleeshiyaadka murtadiinta kadib dagaal xooggan oo ka dhacay deegaanka beere yabaal dagaalkaas waxaa khasaaro culus lagu soo gaarsiiyey maleeshiyaadka murtadiinta marka laga soo tago askarta halkaas ku baktisay waxaa jira saraakiil oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday haddaba walaalkan ismaaciil ayaa xoogihii ugu dambeeyey ee dagaalkaas inoo soo gudbinaya haya ismaaciil bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka dagaallo aad u qaraar oo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada buulo burde ee wilaayada hiiraan dagaaladu ilaa saddex jiho ayay maanta ka kala dhaceen oo dhammaanba jihooyinkaasi ay hoos yimaadaan deegaan lagu magacaabo beere yabaal oo isaguna dhaca inta u dhexaysa magaalooyinka buulo burde iyo halgan walaalka dagaalada waxay yimaadeen ka gadaal markii barqanimadii maanta maleeshiyaadka murtadiinta oo issoo bahaystay ay duulaan ballaaran ku soo qaadeen gooba ay ku sugnaayeen ciidanka mujaahidiinta oo ku yaalla duleedka magaalada buuloburde balse ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya islamarkaana xogta haye dhaqdhaqaaqa cadowga ayaa duulaannada ka hortegay halkaana waxaa ka dhacay dagaal barqanimadii maanta bilowday ilaa casirkii maantana soo gaaray oo in ka badan shan jeer cadowga lagu jebiyey oo khasaare baaxad lehna lagu gaarsiiyey sida inoo xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta dagaaladii maanta ka dhacay duleedka buulo burde waxaa lagu dilay inta la xaqiijiyey siddeed iyo toban murtadiin ah oo sagaal ka mid ah midadkooda ay uga carareen fagaaraha dagaalka oo ilaa iyo haatan ay qaadan laayihiin oo ciidanka mujaahidiintuna ay dul istaageen sidoo kale dagaaladaasi waxaa lagu dhaawacay sida mujaahidiintu noo xaqiijiyeen lix iyo labaatan murtadiin ah waxaa suuragal ah een tirada dhimashada iyo dhaawacu walaalka inuu intaa ka bato maadaama dagaaladu ay ahaayeen kuwa ballaaran saacado badanna qaatay balse intaan hadda aan sheegnay waa inta la xaqiijiyey laakiin khasaaruhu intaa waa ka badnaan karaa warar kalena waxay xaqiijinayaan in buulo burda iyo deegaano kale cadowga meedad iyo dhaawacyo fara badan ay geeyeen caawa n sidoo kale waxaa xusid mudan walaalka dagaalkii maanta in lagu gubay gaari nooca cabdibilaha ah oo uu lahaa murtadka lagu magacaabo cali jeete weliba saraakiisha mujaahidiintu waxay noo xaqiijiyeen in gaarigan uu ahaa gaariga khaaska ah ee murtadkaasi uu watay waxaa saraakiisha mujaahidiintu noo xaqiijiyeen in darawalkii iyo gaandharigii gaariga oo cabdibila ahaa in dagaaladii maanta lagu dilay gaarigana ay mujaahidiintu halkaa ku gubeen markii dambena ay cadowga jiiteen sidoo kale mujaahidiintu dagaaladii maanta dhacay walaalka waxay ku soo furteen hub iyo rasaas iyo saanad ciidan oo cadowga allah ay ka carareen qoryo aad u fara badan oo u badan qoryaha fudfudud ayay mujaahidiintu ku qaniimaysteen xaaladda iminka caawa aan idila hadlayno goobihii maanta dagaaladu ay ka dhaceen waa mid deggan waxaana si buuxda gacanta uga haya ciidanka mujaahidiinta allah ayaa ku mahadsan ee cadowga murtadiinta ee awoodda isbiday ee issoo bahaystay ee doonayay maanta inay la dagaalamaan mujaahidiinta u taagan koryeelidda shareecada islaamka halkaasi ku jebiyey oo caawa iyagoo dullaysan oo jab dhabarka ku watana u firxaday goobihii ay ka soo duulaan tageen dagaaladan waxay imaanayaan walaalka xilli maalmihii lasoo dhaafay murtadiintu ay hadal hayeen oo xitaa aysan qarsanayn oo ay warbaahinta ka sheegayeen inay qorsheynayaan duulaan ka dhan ah deegaanada mujaahidiintu ay kaga sugan yihiin wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanadii sanad ka hor ama laba sano ka hor cadowga ay ku fashilmeen duulaankii ay soo qaadeen oo maalmahan ay hadal hayeen oo warbaahinta ay ka sheegayeen inay duulaan yihiin balse allah fadligii maanta iskudaygoodii duulaanka allah ayaa fashiliyey khasaare ayayna la kulmeen oo caawa meedadkii murtadiinta ee la laayay maanta waxay yaalaan goobihii dagaaladu ay maanta ka dhaceen intaan ka bixin walaalka waxaanu helnay qaar ka mida magacyada murtadiintii maanta lagu laayay dagaaladaas oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad haddii aan ku hormarno saraakiishii maanta dagaalada lagu dilay oo ahaa saraakiishii ciidanka murtadiinta hogaaminayay waxaa ka mid ah oo magacyadooda aan helnay kow sargaal lagu magacaabo maxamed gaduudow wuxuu ka mid ahaa saraakiishii maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa macwiisleyda ee maleeshiyaadka hogaaminayey mujaahidiinta ayaa dagaalkii maanta ku dilay sargaalka labaad ee magaciisa aanu helno waxaa lagu magacaabaa cilmi cabdulle isagana goobta ayaa lagu dilay maanta sargaalka saddexaad ee magaciisa aanu helnana waxaa lagu magacaabaa ciise xasan jiis isagana mujaahidiinta dagaalkii maanta ayay ku dileen intaa waa magacyada saraakiishii maanta la laayey ee qaarkood magacyadooda aan helnay haddii aan u imaano dhanka askarta maanta la dilay magacyadooda qaar ka mid a ayaanu helnay waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray cusmaan xasan garaad waxaa kaloo ka mid ah murtadiintii la dilay muumin dawaco waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray xiirey abuukar caale waxaa kaloo ka mid ah murtad lagu magacaabi jiray waqooyi kuwaasi waa askar dhaawacyada askarta ee magacyadooda aanu helnay ee saraakiisha mujaahidiintu noo soo gudbiyeen waxaa ka mid ah murtad lagu magacaabo muuse cadde dagaalka ayaa lagu dhaawacay murtad kaloo lagu magacaabo sacdi isagana dagaalka ayaa lagu dhaawacay waxaa kaloo dagaalkaasi maanta lagu dhaawacay murtad lagu magacaabo maxamed jaalle marka wixii soo kordha insha allahu tacaala dhegaystayaasheennana waa usoo gudbin doonnaa aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil ayuu kaasi ahaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna ayaad dhegaysanaysaan dhegaystayaal القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waxay noo soo socotaa warbixin aad u xiise badan hase yeeshee xubintii hadalhaynta iyo walaalkeen maahir haye maahir maxaa cusub oo aad inoo haysaa waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir maxamed rabaani cabdulqaadir waxaan xubinteenna caawa ku bilaabeynaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidanka ugandha oo qof shacab ah ku dilay magaalada buulamareer xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa nin shacab ah oo ay ciidanka shisheeye ee ugandha ku dileen magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose meydka ninkan ayaa saakay lagu arkay magaalada waxaana ciidanka ugandha ay xalay ninkan kasoo kaxeeyeen beer uu kaga sugnaa magaalada iyagoona ku toogtay afaafka hore ee beerta waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa kooxaha mucaaradka ee taabacsan dowladda ruwanda oo la wareegay magaalada labaad ee ugu weyn dalka koongada dimuqraadiga ah fallaagada m labaatan iyo saddex oo gacansaar la leh ruwanda ayaa axaddii shalay la wareegtay magaalada goma ee ugu weyn bariga dalka kongo tallaabadaasi oo waxa loogu yeero qaramada midoobay ay ku tilmaantay argagax ballaaran oo soo food saaray ilaa laba milyan oo ruux oo ku nool eegaasi islamarkaana kumanaan qof ay durbaba bilaabeen inay guryahooda ka cararaan xukuumadda kaafiradda ah ee kongo ayaa sabtidii lasoo dhaafay xiriirka u jirtay ruwanda oo ay ku eedeysay inay diiday joojinta taageerada ay siiso fallaagada m saddex iyo labaatan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shacabka doolow oo ka cabanaya xirnaanshaha garoonka diyaaradaha qaybaha kala duwan ee bulshada degmada doolow ee gobolka gedo ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan go-aanka ka dhanka ah dadka rayidka ah ee lagu xayiray duulimaadyadii garoonka ee magaaladaasi waxay sheegeen in saacadihii lasoo dhaafay uu magaaladaasi ku dhintay mid ka mid ah dadka deegaanka oo xaaladiisa wax looga qaban waayey degmada doolow haddii dibad ama caasimadda muqdisho loo qaadi lahaana uu saameyn ku yeeshay xirnaanshaha garoonka kooxda riddada ah ayay ku eedeeyeen in dagaalkeeda ka dhanka axmed madoobe ay u soo rartay degmada doolow taasi oo keentay inay saameyn weyn ku yeelato dadka rayidka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ahaa taliyaha ciidanka suudaan jenaraal cabdilfataax al burhaan oo booqday talisyada ciidamada ee caasimadda khartuum ee ay dib ula wareegeen ciidamada kuna hanjabay inuu burburin doono maleeshiyada r s f waxay sidoo kale mareegtu daabacday warbixin ku saabsan in ka badan toddobaatan qof oo ku dhintay weerar diyaarad daroon ah ay ku beegsatay cisbitaal ku yaal galbeedka suudaan xubintiina caawa waa inaga intaa cabdulqaadir aad buu u mahadsan yahay walaalkeen maahir ayuu kaasi ahaa في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري
markan waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal gaal donald trump hogaamiyaha dowladda salibiyadda ah ee maraykanka ayaa waxa uu soo bandhigay qorshe guracan oo uu ku doonayo in lagu baabi'iyo magaalada ghaza xilli dhanka kale walaalaheen muslimiinta reer falastiin ay jawaab ficil ah ay ku muujiyeen hadalka gaalkan da'da ah waxayna jawaabtoodu noqotay mid ay dib ugu soo laabtaan goobahoodii la burburiyey si aynu arrintaas si qoto dheera wax oga fahamno warbixintan ku soo dhowaada uu inoo soo jeediyo walaalkeen faysal mahad haya faysal
mashaadkan ma ahan banka carafo ee dhulalka barakaysan oo muslimiintu ku gutaan rugniga ugu weyn ee xajka dadkani malaayiinta ahna ma ahan xujay ee waa falasdiiniyiin la dulmiyey oo dhulkoodii dib ugu soo laabanaya waxaa idiin muuqdana ma ahan buuraha maka almukarama ee waa burburka guryaha qasa wuxuu ahaa muuqaal muujinayay magaalo dhulka la dhigay balse dadkii lahaa aysan ka quusan oo ay dib ugu soo noqdeen iyagoo huwan cizi geesinimo iyo sharaf كيف ظننت أن تهزم شعبا كشعبنا وغزاة كغزاتنا يا محتل الأرض لنا والتاريخ لنا والجذور لنا فمن أنت سلام waqooyiga magaalada kaza dadku waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda lama dhihi karo waxay dib ugu soo laabteen guryahooda sababtoo ah guryo lagu noolaan karo baaqi kuma aha waqooyiga magaalada kaza oo shan iyo toban bilood oo xidhiira la kulmaysay gumaad burburin lagu laray in malaayiin khazayiin ah ay dib ugu soo laabteen deegaanadooda qudheeda ayaa guul weyn u ah muslimiinta haziimo iyo dhabarjabna kuwa asaliibiyiinta iyo sahaayinada meel walba oo ay dunida ka joogaan wasiirka amniga qaranka waxay ku sheegaan ee yahuudda ee iscasilay balse aan weli la beddelin ayaa hadal uu jeediyey ku sheegay in dib u soo laabashada shacabka ee waqooyiga khaza ay dirayso fariin ah in muqaawamadu ku guulaysteen dagaalka islamarkaana yahuuddu ay jabtay isagoo weliba caraacal af labadii yeeriyey in muslimiintu ay dib ugu soo laabtaan waqooyiga khaza ayaa ka dhigan guul weyn oo u soo hoyatay sababtoo ah waxaa buqcadan ku yaal xaafadaha caanka ah ee lagu dhigbixiyey ciidanka yahuudda sida kanyunis jibaaliya nusayraad beytlaahiya iyo beyt xanuun oo dhammaantood ay ka dhaceen dagaallo malaaxim ah kuwaasoo galaaftay nolosha kumannaan askari oo yahuud ah iyadoo sidaas uu xaalku yahay oo warbaahinta caalamkana ay tabinayso dib u soo noqoshada weyn ee reer khaza ayuu dhawaaq cadaawad iyo xiqdi muujinaya ka soo yeedhay saliibiga xagjirka madaxweynaha ka ah dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu soo jeedinayo qorsho cusub oo lagu tirtirayo magaalada khaza iyo ehelkeeda isagoo dul saaran diyaaraddiisa qaaska ah kuna sii jeeda gobolka uu dabku halakeeyey ee kaliforniya ayuu wariyaasha u sheegay in uu madaxda dawaaqiidda carabta qadka taleefanka kula xidhiiray una bandhigay waxa maankiisa ka guuxayo oo ah in dadka khaza la barakiciyo qorshahan axmaqnimada ah ee trump uu soo jeediyey ayaa u dhignaa in khaza qariiradda dunida laga saaro dadka ku dhaqanna loo barakiciyo dalalka masar iyo urdun sida uu saliibigan ku hadaaqayo
waxaan la hadlay madaxda carabta waxaana ku idhi waxaan jeclaan lahaa in aad dulqaad badan muujisaan sababtoo ah hadda waxaan eegayaa dhammaan arrimaha ku saabsan marinka khaza oo gebi ahaanba ku jira burbur iyo fawdo dhab ah sida aad og tahay urdun waxa ay doonaysaa in ay qaabisho dad kale oo reer falastiin ah waxaan jeclaan lahaa in masar ay dadka qaabisho berri ayaan la kulmi doonaa oo aan kala hadli doonaa jenaraal cabdilfataax assiisi runtii waxaan jeclaan lahaa in masar ay dadka khaza qaabisho sidoo kale waxaan jeclaan lahaa in urdun ay dad hor leh qaabisho oo ma waxaad ka hadlaysaa ku dhowaad hal milyan iyo bar qof oo khaza hadda ku sugan annaguna waan nadiifinaynaa dhammaan taas qarniyo badan ayaa la soo maray oo ay halkaas ka jireen dagaallo badan oo gudaha ah aniga ma aqaan sida ay wax u dhacayaan laakiin dhab ahaantii khaza waa goob burbursan hadda wax walbana waa la burburiyey mana aha goob ku habboon in bani aadam ku noolaado
shacabka magaalada khaza oo ka jawaab celiyey warka ka soo yeeray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka ayaa sheegay inaysan marnaba oggolaan doonin in magaaladooda laga saaro ayna u hureen shuhadada dad ka badan konton kun oo ruux islamarkaana ay sii wadi doonaan wax iska caabintooda khaziyiintu waxay hadalka taraam ku sifeeyeen mid ka soo yeeray macallinka gumaadka benyamin netanyahu islamarkaana uusan ahayn wax filan waa ah دعوة الرئيس الأمريكي لتهجير سكان قطاع غزة ليست تلك المرة الأولى التي يدعو فيها ذلك الرئيس الأمريكي المتعجرف baaqa madaxweynaha maraykanka ee ku saabsan barakacinta dadka ku nool marinka khaza ma ahan markii ugu horreysay oo madaxweyne kibir badan oo ameerikaan ah uu ku baaqo in dadka laga raro marinka khaza lagana faaruqiyo isku dayadan macnodarrada ah ma wiiqi doonaan adkaysiga iyo go'aanka adag ee shacabka reer filistiin mana naga saari doonaan dhulkeenna filistiin tilka almuxaawalaat alwaahiya lan tudcif min caziimat abnaa shacbina alfilistiini walan tuzaxzixna can ardina alfilistiiniya mas-uuliyiinta xoogaga muqaawamada filistiin waxay sheegeen in qadiyaddooda ay tahay mid sugan oo aysan marnaba ka gorgortamayn taaka ka mid ah dhulalka muslimiinta ee barakaysan waxayna fariin u direen trump iyo netanyahu oo ay ku tilmaameen kuwo ku shirkoobay xasuuqa shacabka filistiin iyo in qadiyadda ummadda dhan meesha laga saaro الحقيقة هذا تصريح غريب جدا وعلى أي حال الشعب الفلسطيني الذي دفع دمه مقابل المرابطة والثبات على أرضه run ahaantii hadalkan waa mid aad u yaab badan si kastaba ha ahaatee shacabka filistiin oo dhiiggooda u horay difaaca iyo joogitaanka dhulkooda kama bixi doonaan marinka khaza waxayna ku sii sugnaan doonaan dhulkooda iyaga oo ku taagan halkudhiggii gabyaaga ee ahaa muraabitan calى ardihi mutamahila biqowli الshaacir سوف نبقى هنا حتى يعود الأمل سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليال للصباح لا ننم كم عراقيل كسرن كم حفظن من رزم كم جسور قد عبرن كم زرفن من حمم نبتغي صيد المعاني نبتغي رأس الهرم hogaamiyaha dowladda siliibiyadda ah ee maraykanka warka ka soo yeeray wuxuu kula hadal qabsaday xukuumadaha riddada masar iyo urdun oo uu sheegay inuu kala hadlay sidii ay qayb uga noqon lahaayeen barakacinta shacabka magaalada khaza balse xukuumadahan ayaa war ay soo saareen ku sheegay in marnaba aysan oggolaan doonin in magaalada khaza la baabi'iyo ayman assafdi oo ah wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda riddada ah ee urdun ayaa warbaahinta u sheegay in ay trump si cad uga diideen ka qayb qaadashada barakicinta reer khaza ayna oggol yihiin waxa uu ugu yeeray xalka laba dowladood oo qudheedu ah khiyaano horar ku ah qadiyadda filistiin موقفنا من أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام ثابت لا يتغير رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير و...
diidmadannada ee ku aadan barakicinta reer khaza isna waa go'aan aan isbeddelin waana mabda' aan marnaba laga leexan karin kani ma aha oo keliya mowqif adag oo aan laga gorgortami karin oo ay boqortooyadu qabto balse waa baahi lagama maarmaan ah si loo gaaro ammaanka xasiloonnida iyo nabadda quruxda badan ee aan doonayno
لا يمكن أن تحيد عنه المملكة ولكنه أيضا ضرورة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الذي نريده جميعا dagaalkii shan iyo tobankii bilood qaatay ee ka dhacay magaalada khaza oo qayb ka ahaa howlgalka duufaanta al aksa ayaa la rumaysan yahay inuu bannaanka soo dhigay dhabar adeega muraabidiinta filiistiin waxayna caalamka tusiyeen in la jebin karo quwadda sahaayinada si walba oo ay taageero uga hesho reer galbeedka in taraam uu xilligan soo dhawaaqo sheegana in qariiradda laga saaro khaza ayaa loo arkaa mid fashil ah oo aan wakhtigeeda ku soo aadin mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii baydhan ayaa u sheegay wargeyska washington bost in taraam uu ka shanqariyey wax aan xilligan ka socon karin bariga dhexe gasaan al khatib oo soo noqday la taliyaha ra'iisul wasaaraha xukuumadda dabadhilifka ee falastiin ee fadhigeedu yahay magaalada ramalla ayaa sheegay in warka taraam ka soo baxay uu yahay mid qarow ah oo aan ka tarjumayn waaqaca siyaasiga ah ee mandiqadda isagoo ugu baaqay hogaamiyaasha gobolka inaysan ku dagmin dhagaraha la maleegayo I think this uh, dramatic statement uh, from uh, President Trump about transforming, uh, transferring Palestinians uh, from Gaza into Jordan and Egypt.
waxaan u malaynayaa in hadalkan yaafka leh ee ka soo yaray madaxweyne trump ee ku saabsan qorshaha uu ku doonayo in falastiin looga barakiciyo khaza loona raro urdun iyo masar uu yimid si uu netanyahu uga badbaadiyo guuldarrada iyo madaxa uu ciidda gashtay sababtoo ah netanyahu waxa uu wajahayaa dhibaato siyaasadeed oo weyn oo la xidhiirta dagaalkii uu ka galay khaza waxaana aaminsanahay in falastiinta ku nool khaza daanta galbeed iyo meel walba oo ay joogaan sida urdun iyo masar ay si cad u diidi doonaan soo jeedinta liidata ee ka timid trump mana u malaynayno in fikraddan ay suurtagal tahay waana wax aad uga fog xaqiiqda dhabta ah this proposal, and I don't think that there is a place in reality for such an idea.
wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda masar ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay ku xaqiijisay in al-siisi iyo taraam ay qadka taleefanka ku wada hadleen balse aysan masar marnaba oggolaan doonin in khaza maabka laga saaro goor sii horaysay oo maalintii khamiista ahayd maraykanka ayaa sheegay in masar iyo israa'iil uu ka reebay liiska dalalka weynaya lacagaha ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda taasoo ka dhigan in xukuumadda alkaahira aysan diidi karin wax walba oo washington uga yimaada falanqeeyaasha ayaa aaminsan in warka taraam uu daba socdo mashruucii la odhan jiray safqatulqarni oo muddaxileedkiisii hore uu soo bilaabay sannaddii laba kun iyo toddobiyo tobankii kolkaas oo dowladaha carbeed uu ku qanciyey in dadka khaza loo raro masar iyo urdun kadibna yahuudda ay aqoonsi rasmi a siiyaan aad buu u mahadsan yahay walaalkeen faysal barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaadna dhegaysanaysaan qaybihiisii dambena waynu kusii siqan ah waa hagaag dhegaystayaal odayaasha dhaqanka beesha xawaadle ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dagaal ugu baaqay murtadiinta iyadoo baaqaas uu jeediyey nabadoonka guud ee beeshaas naqiib xaaji cabdiraxmaan xiirey بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا أه نقيبك بيش حوالي عبد الرحمن حيري بري waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob haddii ilaahay idmo qodobka koowaad waxaan kula hadlayaa nimanka meelaha ka yimiday oo xawaale dabka u soo qaaday oo raba inay ku shidaan dhallinyarada xawaale oo ay hore ugu shideen baaqigoodii hambadoodii inay dabka ugu shidaan rabaa oo aan waxba uga danahayn oo dhuuntooda kaliya u shaqeeya oo wax la mariyey oo dhallinyadii iyo dhaqankii iyo dhaqaalihiiba hil- hila- hilmaamay waxaan leeyahay walaalayaalow ciddaad u dhalateen isku nasabaan nahay laakiin waxbaa idinka gudbay waxbaa idinka qaldan ka dega dadkaas dadka dhibka ka dhaafa horaad dhibka u saarteen horaad dhib ugu geysateen haddaad dhammaystiri rabtiin soomaaliyaad xawaalle ka reebi rabtiin ka dega ilaahay ka cabsada toobad keena ka hela barnaamijkaas ilaahaygeeda abuuray oo xawaallo abuuray oo u abuuray inuu- inuu caabudo ayaan risiqiina hayaa ka dega waxaad cuntaan ma helaysaani haddii alla idmo waxaad ku- idinku filan waa dhu- adduunyada dhoobihin xawaallo dabsaarkiisa iyo holxiisa gubidiisa ka hara wax kale goobta ama ciddaana moog- moogtahay lixda tuulo dhexdooda aad timideen culaaska ka dulqaada naga taga ilaahay ka baqa anoo naqiibka xawaalaha saasa idilaahay haddaad ka aali waashiinna dadku waa qaliyaysteen waana idin barteen waana idin garteen waxaadtiina way ogaadeen naxariis la-aantiina way ogaadeen dulmigiina way ogaadeen daryeel la-aantiina way ogaadeen beentiina way ogaadeen waa iska kiin dhicinayaan waana laydinka fiirsanayaa dhulkaad u dhaaranaysaan dadaad degan waxaad degan xawaale marka afar loo dhigo saddex qaybood baad degan dhulkaad u dhaaranaysaan amaad wax kusoo hogaamiseen ka dega haddaad ka degi weysiina waa layska kiin dhicinayaa anoo naqiibaha amraya aniga weligay nin dil kuma qalqaalin nina dacwo kuma qalqaalin ama laakiin hadda waxaan ogaaday oo ii soo baxday inaad iska dhicin tihiin wax badan baan iska kiin marqatirnay naga dega qoladaasaasaa leh qolada kale dadka shacabka oo xawaale oo aqliga leh oo culummada leh waxaan leeyahay waxgarta aqliyeesta fahma mu'min laba jeer god lagama aqrinina la yidhi sir yaan leedinku wadin yaa maalin kasta leedi sirin yaanin ilmihiisa idinku korsanin yow ilmihiisanin idinku dhoofsanin ariyaa idinka ooman shalaqaad rabtiin xilli abaaraha la joogan banaag bay ku jirin oon badar lahayn oo meel kasta ay- wixiina idinku filan waxaad haysatiin ilaashada layaca ka dhacsada nimankaanad aragteen in mar walba inta idin yimaadaan mugay kistay qaateen soo laayaan idin imaana na keena idindhaha waxay idinka tagaan ayna jirin nimankaas ka foojignaada ha ku qaldaminaha yaa laydinku sirin aqliyeesta ilaahay ka baqa ilaahay aqoonsada ris- waxaad goobaysaan oo ama xabada ama badar nimanka idiin sheegayaan war ilaahay xigtuu doonta ilahay xaggiisa wax jaran ilaahay baa gacan weyne adinkana saasaan ilaahay qodobka saddexaad waxaan rabaa inaan la hadlo ugaas yuusuf xasan ugaas khaliif baan rabaa inaan la hadlo ugaas reereed baa tahay wareedhe dadku soomaaliya cidan shabaab dhex joogin ma leh cidan diinu dhex joogin ma leh cidan ugaas lahayn ma leh dadka la hadal heeryada iska qaad qudbasirada ka bax ugaas baa tahay cid kastoo xawaalada kugu kalsoon tahay ugaaskiyaa tahay haysgabinin ma qabsootid nin maraqaada ma tihin ugaasnimadaada muuji la hadal dadka wixii afaca u sheeg waxaan afacayna u sheeg hogaami xawaale ugaaska hogaamin jiray waa is ognahay waa isaqaanaa ugaasyadu se u shaqeen u shaqeyn dadkaada leeyaca ka dhicnin dhallinyarahata waa kuu duceynin adiguna noo duceyn adigna saasaan ku leeyahay mal la gabanay aniga warkayga naqiibnimadeeda saacadda laga bilaabo cadowgay u jeedaa cadowgay u jeedaa waana aqaanaa dadkan waa ka aqaanaa cadowgayga waa ka aqaanaa ha isku kaya haleynina seeftaa gosha kala baxay wallaahi iyo bilaahi tullaahi yaan cadow isku kaya haleynin saasaan leeyahay asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatu.
naqiibka oo garbihiisa ay fadhiyeen nabadoonnada jufooyinka kale ee xawaadle ayaa iyaguna codka nabadoonka ku biiriyey mid dagaal waa kan nabadoon axmed cismaan goolis oo ka mid ah nabadoonnada beesha xawaadle oo mikrofoonka qabsaday bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah waa anigoo ah axmed cismaan cabdi goolis maanta inna kasoo qayb galay shirkan beesha xawaadle ku yeelatay degmada booco xawaadlan fariin gaarsiinaya waxaan leeyahay xawaadlow indhaha kor u qaad waa hurudaah waxaan idin leeyahay xawaadlow nimankan meesha idii fafadhiya oo cali jayte iyo sambaloolshe waxay idala soo mareen waad ogtihiin dalka naf iyo dhaqaale idiima reebin wax allaala wixii dhaqaale dibad laga soo diray ama gaalo laga keenay jeebkay ku shubteen waana la tageen hal qof ay wax u qabteen ma jiro sambaloolsho daraad waa dhegaysanayseen inuu lahaa muxuu ahaayey dadkii dhallinyaradii waa nin dhaawacmoo cuuriyaamoo meel yaal oon dhakhtar helin mid dhintay qabuuruu carrada waa ka bateen dadkaasi dagaalankooda ahayn ayay galeen uu yidhi waa dhegaysateen waana fiirinayseen shalay markuu dagaalka dadka gelinaya dagaalkaanu kiina ma ahayn ma lahayn waa axmaq haddana markuu dagaal wuxuu rabaa islam asoo sidaa dhahaya oo dagaalankooda ahaynay galeen dhahaya uu ku jajabeen waa ku ureen isbitaalladay yaalliin qabuuraha buuxsamay uu dhahaya oo haddana wuxuu leeyahay kaalayaan quusanno dagaal labaad galnee qandaraaska ii kordhiya dhaqaalo kale ii raadiya ayuu leeyahay nimanka noocaasa xawaadlow ka digtoonaada annagana waa idiin sheegnay toban jeeraan waxaan ku celcelinay waa nimankaanu shabaab iyo xawaadlo kalama yaqaaniin weliba waxay u yaqaaniin shabaab haddii uu meesha laga saaro cadowga labaad ee dowladda ridadu ay leedahay inay xawaadlo yihiin maxamed siyaaday rideen dowlado kaley rideen tanna khatanay ku yihiin hirshabeellena waa baabi'iyeen ayaga ha laga taqallus see looga taqallusaa ayaga shabaab ha layska horgeeyo horta baaqigana ha lagu tunto caqligiina kor u qaada waxaan leeyahay marka haddii ay go'aankaas qaateen ay hadda soo laabteen war indhaha kala qaadoo iska dhiciya nimanka naga leexda dhaha taas waa xawaadla waxaan dirayaa shareecadaad qaadateen ilaahay ha idinku toosiyo waa laydinka mahad celinayaa taas qaata annaga shalay waxaan idin lahaynay nimankaan xawaadlahii shabaabka lama jecla war say naga tago shabaabaa loo jeedaa looma jeedo diyaaradaha al-shabaabaan ku baabi'inayn war jooga diyaarado dadka lama taqaanee hadda maanta waxaa markhaati ka tihiin inay la soo istaageen shabaab markay u taag waayeen ay bari ku soo jabeen ay mudug ku soo jabeen inayba la soo dhigteen fagaaraha la soo istaageen xawaadlaha buluburta iyo beledweyne intii ka dhexaysa ku jirtoo dhagaxa ka hooseeya qof qof aan u duqaynaynaa war diyaaradaha xawaadla loo dalbahoodan ka hadlayni maxay yihiin warkaan sheegaynay soo bannaanka ma yaalo annaga ma ka hadashiinay waxaan idiin sheegayna ma aho halla kala gaabiya ma aho waxaa kaloo kaaga daran dadkii hadda kor jiray oo reer xawaadle oo dhagaxa ka korreeyey macnaha dhulkii baraagihiyaa ka dhammaadeen biyihii baxiyaa ka dhammaadeen webigaa laga soo agdhawaaday nin jibaal fasha nin beer geley bal ku dhigta nin biyaha caba waa la soo wada dhammaaday dhulkana lala yaallaa markuu intaa arko wuxuu la soo istaagay qof qof aan u duqaynayaa wallaahi maanta dhiigaan ka jirna ninkaas hadduu dhagaxaa soo dhaafo sidaad ugu dhaarateen inaad gaashaanka u daruuraysiin ka dhabeeya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambayntiina nabadoonnadii kulanka fadhiyey ayaa sidaas oo kale waxa ay u taageereen nabadoonka guud baaqiisa ku aadan dagaalka ka dhanka ah dabadhelifyada murtadiinta ee dhibaatada ku haya bulshada ku dhaqan deegaanada beeshaas ay degto bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah nabadoonka beesha iyo madaxweyne magacaygu yahay cumar axmed siyaad kulan ka dhacay degmada booco haddii ilaahay yidhahdo xawaadle waa yaqaanaa isugu nimid xawaadle kulman bah iyo boqor leh markaan iswaraysanay aan isniri xawaadle waxaa noo taraa ka maqan ka joogo ayaa matalo waxaa noo taraa markaan rogrognay oon fiirinay oon dhinac walba ka marnay waxaa noo soo baxday kitaabka allah iyo sunnada nabiga in xawaadle dan u tahay xawaadlow aan ku dhaqanno waa ku dhalanay waa ku dhaqanno aan yeelno aan qaadanno iyaynan hoggaaminin nimankan dhuuniqaatayaasha oo meeshaan aboorrey iyo miir qooley iyo intii ka dhexayso sagaalgeed ciidanka ku haayo oo leh diyaaradaan rabnaa meel hebelaan u soconnaa jiinkaan u soconnaa war jiinka waxaa dego xawaadlo kulman isku darahaa dego shabaab ma dego shabaab ummaddou ka mid yahay annagaa degno annaguna markaan waa badax beeshay qur-aan qurmo ninkii la yidhi hebelow libaaxaan qur-aan ku akri la yidhi oo yidhi alamtaray soo dhaaftay annaga alamtaray naga soo dhaaftay markaanu oragaan qaadanaynaa waa iska kiin dhicinaynaa waa dagaalamaynaa haddii ilaaha yidhaahdo haddii kale guulugurana dhaafo ahalaanna xaan idinka qabnaa xaan idinka wadanaa xaan naga qabtiin xaan naga wadatiin war dib isugu noqda haddii aad injo soo qaadateen annagu cadkaayna beere iyo iyo motoorka iyo riyaha iyo sacaha qawaariha waa ku dhimanaynaa midaas waa midda midda labaad iyo madaxweynuhu anigu waxaan ahay nabadoonkii beesha iyo madaxweyne waxaana ballan qaaday maalintii koobaad ilaahu igu ogow maalintii nabadda iyo madaxweyne u qaadaay ilaahu igu ogow meeshay nabadu jirto inaan ka raadinaa meeshuu wiil ku maqan yahay ama geberu jirto inaan ku goobaa ballan ilaahaan u galay haddana kama bixin inaan ku dhintana waa jeclahay midda labaad waxaan idiin sheega awaadlow xilli xumaa lagu jiraa ceel biyo ma leh bac kuma jirto booyad ma leh shaqo ma leh waryahaaga raaco macaawisley wax raba ma leh wax juu-ula ma leh waryahaaga raaco dantaada aqoonso ayahaada ka tali allihii ku abuurtay u noqo in la dhimana waad ogtahay intaas intaasaan ugu gudbiyaa waxaan baaq u jeedinayaa ugaas yuusuf ugaas xasan ugaas khaliif baaqaan ku jeedinayaa boqorkii ciddaad tahay oo xataa madaxweyne ciddaad tahay ugaaskii ciddaad tahay talaa la yska rabaa ummaddan adigaa kugu mana sheegan ugaaskii xawaadlaa tahay war dadka ba'a ka qabo oo godkaan ku socda ka qabo oo allihii ku abuurtay aduuna ka baq annagana noo duceey adigana aan kuu duceyno ku soo dhowaaw indhaha ha istirin ha ka dhuudhuumanin meel ha u jeesanin ummaddii ku dooratay waayo wax godka ku shubo waxa ku shubaana waa sambaloshi cali jaytiyo wixii ay la halmaalaan oo la socdo oo dariiq u fadhiyo war ummadda kale oo gobollada dhan oo ilaahay gobol shabaab joogin male gobol laga talin male war yaa diyaaro saaray yaa macawisley saaray yaa dul degan yaa cadow isku aruurshay yaa noo fasaxay yaa nagu abuurtay yaa nagu keenay yaana war ilaahay aan ka baqno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ما بعد حوالي وامد وعدد إسلام waxaan marka baaq u jeedinayaa xawaadla ayaan baaq u jeedinayaa xawaadlow dad muslimiinaha tahay waxaan lagu qurxinaho waxaad yacni kolleytaba jira inay ahayn waa og tahay ummadda soomaaliyeed oo kula degan oo dhulka ku firdhisan dad kitaabka ilaahay la dagaala ama ka hor yimid lama hayo ummaddaasaad la mid tahay ilaahay ka baq kitaabka ku xiran kitaabkaas yacni kolleytaba iyo nabaddaas idii qaadnay qaado xawaadle intaasaan leeyahay waxaan leeyahay nimanka xawaadle ku dhex laban oo ka mid yahay cali jeete iyo sambaloolshe cali jeete waxaan leeyahay cali jeetow ummaddan mas-uul ka mihid awalan ilaahay untaa mas-uul ka ah intii kasoo dan muslimiinta mas-uul ka ah mas-uul adigu ka mihid qadaraasaa ku qaadatay shalay waana baabi'day haddana qadaraas kala rabtaa inuu ku qaadato ummadda been how sheegin ummadda been how sheegin ilaahay ka baq war kitaabka iyo sunnada soo raaca haddii toobada kuu furantee intayna xolquumaha aysan imaanin hadda beedrku toobada waa furantee toobada soo aqbal kitaabka ilaahay qaado ummadaasna ha baabi'inin intaasna cali jeedaan leeh sanbaloolsho waxaan leeyahay sanbaloolsho horta qandaraas waxaa ka soo qaadatay xasan sheekh maxamuud aa qandaraas ka soo qaadatay waxaana rabtaa xawaadle inay ku baabi'eedo war dowladaad sheeganin dowladu waa tii meled joogto dadka been horta how sheegin dowladdu kula joogtaa aawde dowlad kula ma joogto xawaadle aad soo guryihii kasoo kasoo bixi haysaa dowladna waa sheeganin horta dadka been how sheegin ilaahay ka baq qandaraas ummadda kula dhalato walaalaha ah qandaraaska soo qaadatay ha fiirin halayn adiga intaasaan ku leeyahay arrintaas ka deg war dowla ma jirto dowla ma haysatid beenaad sheegin ummaddaa qandaraas ku soo qaadatay adigu arrintaas ka degaan ku leeyahay waxaan kaloo koleytaba baaq u jeedinayaa ugaaskyni la doortay ugaas dhaqamu ahay waa la yaqiinay dhaqankii ugaas ou lahaay wuxuu ahay inuu ummaddiisa badbaadiyo diinta iyo kitaabka ilaahayna ummaddiisa uu ku hogaamiyo war xawaadlaa ku doorto ugaasaa tahay ugaasyada adduunka ka jiro ayaad la mid tahay ugaas maanta ummaddiisa maaragtay behel ku hogaamina ma jiro waxa jirana waa ujeedo koleyto xaabkaama saarno xawaadle ummadda islaamka ahuu la mid yahay inay bohol ku socdo waxuu la dagaalay waxuu la dagaalay maxay yihiin waxa ka maqan maxay yihiin waxa laga hayaa maxay yihiin kitaabka ilah la dagaalahaya inaad ka hor roogsato oo xawaadlow joog tira oo uga horumarto odayaasha uga horumarto adaa laga rabaa ugaas xawaadlaa tahay kuma saluugsanin inkastoo hadda reedaha naga qaaqaadoon oo imaanin waa ku jecelnahay walaalka inaad tahay ugaaska inaad tahay وأمر أهلك لأهلك بهش كقبو واسكن أنت أصلا لا هي حواد لما أنت قرآن كوقاتين وحواي كتاب إلهي السنة لمن كاس هرتاجن ومدة إن أنكرت إنه حبض أو قادنا أن قروا قادنا ديارنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد شادوا صحوة للدين كبرى الإسلام waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana barnaamijkeennii faafreebka wararka oo caawa qodobo kala duwan idinku dhegaysateen intaas aynu ku soo gebagabaynay tan iyo kulantideenna dambe barnaamijkan oo kale ah intaannu ku kulmi doonno sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasiruna nicma almowlaa wa nicma annasiir
نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى